Guddoomiyaha degmada ah Naaduqa caasimadda mudane Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qorow Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Cilmi Cali Gani iyo Guddoomiyaha Dhallinyarada Caasimadda mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose iyo madaxda isboortiska ee degmada ayaa ka qayb galay furitaanka horyaalka heerka koowaad ee kooxaha kubadda cagta ee caasimadda tartankan oo lagu daafuray kooxaha kale ah FC Sky Blue iyo FC Dalsan ayaa kusoo dhammaatay saddex iyo labo oo ay guusha ku raacday kooxda Sky Blue tartankan waxaa soo qaban qaabiyey xiriirka kubadda cagta ee caasimadda Galmudug Guddoomiyaha maamulka caasimadda Galmudug Cabdiraxmaan Geeda Qorow oo tartankan furitaankiisa hadal ka jeediyey ayaa waxa uu la dardaarmay ciyaartoyda isaga oo u sheegay inay soo bandhigaan ciyaar wanaag iyo in ciyaaruhu ay yihiin isdhexgalka bulshada iyo in kor loo qaado nabadda maamulka caasimadda ayaana waxa uu bogaadiyey tartankan ugu dambeyntiina Cabdiraxmaan Cumar Jimcaale oo ah guddoomiyaha isboortiska ee caasimadda Galmudug ayaa tartankan faahfaahin ka bixiyey waxaan rabnaa inaan u mahad celinno cid kastoo kaalin ka qaadatay habsi ku socodka tartankan oo ay ku jirto jaamacadda balaasma sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan bulshada caasimadda oo mar walba garab taagan bahda isboortiska iyo in si wadajira oo maaragtay horumarka isboortiska u shaqeeyo waxaan rabaa inaan wax yar ku daro arrimo oo maaragtay dhanka horumarka isboortiska ah oo qorshayaal nooga degsan wuxuuna si xiriir noogu socon doonaa ilaa februari inta ka dhiman insha allah marka waxaan rabnaa cid kasta oo kaalin ka qaadatay inaan ku ammaanno kaalintii ay ka gashay maamulka caasimadda oo kaalin weyn ku lahaa habsami socodka tartankan waa ku ammaanan yihiin guddoomiyaha iyo dhammaan xogayaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kala duwan sidoo kale taageerayaasha tartanka kooxaha kubadda cagta heerka koowaad ee caasimadda galmudug ayaa sanad kasta la qabtaa waxa uuna ka mid yahay ciyaaraha ugu xiisaha badan ee bulshada caasimaddu ay si weyn uga qayb galaan